Hii ni mguu ni gani?
Hii ni kifaru.
Kifaru. Ah, kifaru.
aamina cabdallah madaxa ururka haweenka mombaaso ee daryeelidda dadka qaba cudurka dhimirka ama waalida ayaa halkani waxay kula tacaaleysaa in ka badan toddobaatan iyo shan bukaan ah oo ay magaalada mombaaso wadooyinkeeda ay kasoo aruurisay
Mali sitaki juu, mali sitaki juu. Ah, sitaki, sitaki sana.
dhalinyaradani halkani banooniga ama kubadda ku ciyaaraysa waxaad u malaynaysaa marka ugu horreysad aragtid kuwa wakhtigooda halkani jimcis ku qaadanaya laakiinse xaalku sidaas uu ka duwan yahay waana qayb ka mid a kuwa bukaanka ah ee cudurka dhimirka qaba ee halkani lagu daaweynayo xaruntani oo la aasaasay sanadkii labada kun iyo labaatanka ayaa aamina cabdalla waxay nooga taariikheynaysaa siday u samaysay
Hii senta imeanza mwaka jana wakati kulipotangazwa kwamba ah, ugonjwa wa korona umeingia Kenya. Hiyo ndio wakati ambao tulianzisha senta maalum kwa sababu ya kuwasaidia ndugu zetu ambao wanaugua akili kule nje, kwa sababu kulikuwa na lockdown ya kwamba kila mtu ajifungie ndani na pia restaurant na vibanda viweze kufungwa. Hilo ndo lilinifanya nikajaribu kufikiria wale ndugu zetu ambao ni wagonjwa, ambao wako mabarabarani, ambao hawana wenyewe. Wakati kama huu tumejifungia ndani ya majumba yetu, wakati kama huu tunajikinga na maradhi ya korona. Je, wale wenzetu wenye kuugua akili nani wawaangalia kule nje?
in badan oo ka mid ah dadka halkani ku xaraysan ayaa aamina cabdallah iyo howlwadeennada xafiiskeeda waxay ka soo aruuriyeen waddooyinka magaalada mombasa waana tan iyadoo nooga sheekeynaysaa xaalkooda siduu ahaa markii ay soo qabanaysay
So tunakuja tunamshika haraka haraka, tunamfunga dawa, tunamwondoa, tunaita daktari anamdunga. Mwingine unakuta ameinama kama mnyama anatafuna nyasi, vile vile kama mbuzi na ng'ombe.
tiro ka badan laba boqol oo qof oo ay waddooyinka magaaladani mombaaso ee aamina cabdalla ay ka soo qabatay iyagoo qaba cudurka dhimirka ayaa waxa ay sheegtay in shan iyo labaatan ka mid ay ahaayeen kuwa ka soo jeeday gobolka waqooyi bari iyo weliba sidoo kale dalka soomaaliya haatan ay xaaladoodu ay wanaagsanaatay dibna ay ugu noqdeen ehelkoodii Watu ishirini na tano mpaka thelathini ni kutoka katika kabila ya Wasomali ambao tuliweza kuwachukua barabarani, lakini baadaye ndio tunasikia kwamba wengine wanatoka Garissa, wengine wanatoka Wajir, wengine hata Somalia, wako hapa ndani wanaendelea na matibabu. Kwa hivyo kila tunayemshika tukipata, akipata memory yake anatueleza mali anapotoka. Kwa hivyo zile cases tuko nazo saizi ni za Garissa na Wajir na Somalia na Mogadishu.
ma howlyara in dad cudurka dhimirka qaba ama waalan waddooyinka laga soo qabto kadibna la keeno meel lagu daaweynayo madaxweynaha dalka mudane uhuru kenyatta ayaa aamina cabdalla waxa uu aqoonsaday inay ka mid tahay geesida dalka iyadoona ay dowladdu ay guddoonsiisay abaalmarin lagu sharfayo haweeneydani ka shaqaysa baxnaaninta dadka qaba cudurka dhimirka iyadoona uu guddoomiyaha ismaamul goboleedka mombasa galbed kitiyo u guddoonsiiyey abaalmarin ka timid madaxtooyada na lile tuzo limenipa moyo zaidi ya kujua kumbe hii kazi nafanya nilikuwa naona naonekana hapa hapa, lakini sikujua kwamba serikali imeiangalia kwa umbali na kuhakikisha kwamba hili tuzo limepewa, na nashukuru kwa sababu nitazidi kutia bidii, kwa sababu najua sasa siko peke yangu, kuna watu wananiangalia, na zaidi naomba kule nje wananchi wanisaidie.
toddobaatan iyo toddoba qof oo halkan ku jira ayaa dhammaantood waxa ay yihiin kuwa cudurka dhimirka qaba iyadoona haatan isbeddel wanaagsan oo dhinaca noloshooda ah ay ku soo siyaaday maxamed cabdi bootaan warbaahinta star magaalada mombasa